bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim maanta waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo iyadoo ay tahay ayaamihii ugu dambeeyay bisha ramadaan shir ka dhacay hargeysa oo afar nin ama laba nin oo sheeganaya inay ka soo jeedaan sool iyo sanaag iyo cayn ay ku kala saxeixdeen in s c ay ku biirto somalilan hadal aan carruurta loogu sheekayna ay golaha la soo fadhiisanayaan kuna hadlayaan oo ku hadaaqayaan inay shir dambana burco ku qabsan doonaan bisha soo socota haddana ay leeyihiin waxaanu kula noqonaynaa hadalladayada iyo heshiisyadayada dhulkii aanu ka dhalannay taasina aynan marka horena kala soo tashan iminkana aanay kala tashan doonin mar walbana waxaa carabka lagu dhufanayaa oo ay meesha la fadhiyaan wax buuhoodla la yidhaahdo ragga meesha fadhiyaana waxaan u malaynayaa wax buuhoodla matalayaa inuu ku yaryahay meesha hadday siyaasi tahay iyo haddii ay tahay isimba inaanay u fadhin wax reer buuhoodla ah arrinta laga hadlayaana gebigooduba waxaa isku soo duuduuba waxaa weeyaan arrinta la yidhahdo buuhoodla sidii loogu gacangelin lahaa somalilan oo lacagna lagu qaatay hadda ismada qaarna aaban moodayayba in cimraha loo dirayba anigu la magacaabi maayo qaar inta lacag laga bixiyay shirkadda haas ay isimada qaar u dirtayba cimrihii waxaan kaloo sheegayaa oo halka caddaynayaa una digayaa reer buuhoodle waxa weeyaan rag badan oo kala jaajaad ah oo degaanka u dhashay ayaa waxay somalilan kana diideen inay somalilan raacdo raggii u dhashay gobolkan cayn oo aan tiraba lahayn aada u fara badnaa oo somalilan u shaqo tegay bay ka diideen inay somalilan raacaan waxa weeye macnuhu ragga halkan fadhiya ee ka hadlaya ee somalilan saxeexa la saxeexanaya waa rag somalilan awal baa haysatay dhulkoodii xoogna lagu haysto loona baahan yahay in dhulbahantii xoreeyo oo dhulbahantaha weli bad qabaa uu xoreeyo ka bad aan bad qabin in la xoreeyo marka meeshii laga xorayn lahaa baa heshiisyadoodan warqadan yaree lasoo xariiqay ee aan midh kuma jiro dadkan s c u dhashay anigoo ku hadlaya oo ah afhayeenkii ee gobollada s c waxaan meesha lagu soo xariiqay warqadan yar kuma jiro midh maslaxad u ah dadka reer s c waa wax maslaxad u wada ah reer s n m ama somalilan sidii qodobadii hore ee koob iyo tobanka ahaa kuwanaaba kasii daranba marka kuwan waxay caddaynayaan in somalilan toos ay ugu biirtay wixii khaatuma loo odhan jiray habeen dhawato waxaan maqlayay iyadoo laleeyahay cagalule madaxweyne ku-xigeenka ee hore ee khaatumo ha iscasilo war muxuu iscasilaa adigii baaba isdhiibade oo somalilan isu dhibay habda isagii baaba meeshii madaxweyne ka ah oo u hadhay wixii khaatumo lagu odhan jiray lagu magacaabi jiray waxaan halkan ka caddaynayaa in aanaan heshiisyadaasina khusaynin wax shaqo aanaan ku lahayn na matelin horena waanu idhi haddana waan ku leeya oo idin leeyahay nama matelaan dhowrkan qodob shanta qodob ee meesha lagu soo qorqortayna iyagay khusaysaa nin walba dhul buu leeyahay cali khaliif dhul buu u dhashay ma matelo buuhoodle laakiin waxaa iigu daran oo aan la yaabanahay ragga reer buuhoodle u dhashay ee la odhanaya mar walba wax saxeexa halkan saxeexa waa ayaandarro aada u xun waxba ka sheegi maayo halkaa ka korri maayo waa ayaandarro aada u daran in layhado dhulkiinna cadowga ha loo dhibee reer buuhoodlow kaalado saxeexa marka saddexda nin ama labada nin reer buuhoodle meesha ku jiraa waxa weeyaan waad ogtihiin inaan idinka socon doonin saxeexyada aad saxeexaysaan laakiin jabalaa waxoogaa baa laydiin dhiibay adoo layda ku saxeexe iskaga shaqaysta ka saxeexa halkan waxaan ka caddaynayaa in aanaan la socon shirkaas isimada iyaduna shaqo ku lahayn annaguna aanaan shaqo ku lahayn qurbajoogtayada iyo siyaasiyiintayadu inaanaan wax shaqaa ku lahayn waxaan maqlayay rag halkan kale maandhotow maaragtay websaydyada ama iclaanka ka sii daayay inay la socdaan heshiiskaas somalilan iyo qoladaas dee ashkhaastaa tagtay waa ashkhaas waa taas iyagay khusaysaa laakiin annaga haddaanu nahay gobollada s s c dhammaantayo nama khusayso heshiiska halkaa ka dhacay si gaarana waxaan ugusii farta ugu sii mudayaa gobolka cayn inuu halkiisii taagan yahay inaanu la socon in waxgaradkiisiina uu arkayo ciidamadiisiina ay arkayaan uu ka tirsan yahay dowladda federaalka soomaaliya gobolkaasi horeyna doono gobollada inta harsan ee hadda gacanta gumaysiga ku jira mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku celcelinayaa in ay digtoonaadaan dee ninkaas la soo saxeixday somalilan ee haddana le buuhoodlaan ku soo noqonayaa reer buuhoodlow meeshu ma aha guri guryaha xunxun de meesha buuhoodle ma aha guryaha xunxun meeshu maaha guryaha xun waad garanaysaa mar malafkayga soo marin kara maayo waa maalin rabadaan laakiin buuhoodle guryaha xunxun ee kalaabyada ah dee ma aha mark ninkii doonaana soo galayo kii doonaana ka baxayo buuhoodle maaha meel kalaaba maaha taasina waxay ceeb ku tahay dadka degaanka u dhashay ee reer buuhoodle aysimada leh waxgaradka leh dhallinyarada leh hooyooyinka leh inuu gurigoodii noqdo guri layska soo galo oo laga soo baxo markii la doono markii doonana la galo arrintaasi nagama suurtowdo ma yeelayno kulama soconno waxaan ka digayaa inaanay gobolka uusan wax iska beddelaan oo aanu noqon xero ama meel guri xun oo marna lagu soo la soo gelayo marna laga soo baxayo inaanu noqon ama soconno arrintaas anigoo ku hadlaya afkii qurba joogta gobollada s s c waxaan kaloo shee u sheegayaa meelaha kale ee s s c inay kacdoon ka muujiyaan inaanay ka hadlaan inay xoraystaan ila waad aragtaano gumaysi aanu diidanan ilaa iyo ingiriiskii baa laba nin doonayaan inay gacanta inoo geliyaan waxaa qodobadooda ku qoran inaynu cadowgeenna meel uga soo wada jeesanno yacni cadowguna wuxuu noqday in adiga tolkaa lagugu diro oo majeerteen ama gobollada puntland la yidhaahdo lagugu diro nimankii kale wada dhashayna la ammaano oo la yidhaahdo horuu u maray meesha la yidhahdo gobollada waqooyi gobollada kalena way ka hadheen taana been ay ku sheegeen aanaan ka hadhin aanu ka raysannay eerboodda samaysannay intay samaysteenba aanu samaysannay hore ay u mareen aanu ka raysannay baan u sheegaynaa warbaahintaay la soo fadhiisteen dib buu u dhacay uma dhicin wax kastoo uu leeyahay hargeysa leedahay buuhoodlana waa leedahay laascaanoodna waa leedahay laascaanood iyadoo sidaa loo haysto haddana dee hay-adahaas maarata dalka wax ka maarata wixii ka qalqaadan karaysay inkastoo sida gobollada kale wax loo siiyo aan loo siinin laakiin gobolka cayn la yidhaahdo boqolkiiba laba boqol wuu ka raystay umana baahna somalilan wax la yidhaahdo waxaa ka dhiman degaanka uu dariska leeyahay ee qorlugud area inay heshiis la qaataan iyagoo shacab ah danahooda ka shaqaystaan naqooda wada daaqaan qurba joogtii s s c raacsanaa qolada khiyaamo khaatumana dee haddaad sidaa ku raacsantihiinna waad aragtaan waxa dhacaya maanta waad aragteen haddii aad ka soo noqonaysaanna dadkiina ku soo noqda iyo fikradaha yagii inkastoo nala mucaaradi jiray oo nala odhan jiray ninkaasi wuu iska hadlaa haddana waxyaabihii aanu ka hadlaynay aanu diidanayn uunbaa maanta caddaaday waxa la biyo meel godan unbay isugu tagaan halkaasunbay fadhiisateen in somalilan lagu daro gobollada badqaba buuhoodlana waa u digayaa hays ilaaliyeen meel walbana ha xidheen wixii gurigooduna aanu noqon meel la iska soo galo oo guri kharaaba ah oo marna laga baxayo marna la soo gelayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu